ciidamada kenya waxay kasoo gudbeen meesha la yihahda lakay xuduuda kenya dhalanka soomaaliya ay soo mareen mikooley ley socod dheer kabacdi waxay imaadeen degmada alcabeed ee gobolka gedo oo dhinaca galbeed lixdan kilomitr u jirto magaalada bardahare ee caasimada gobolka dhibaatooyin fara badan iyo hadesigooyin nimankai argagixisadaha ay sameeyeen oo fara badan ay la kulmeen goormay ciidamadu soo galeen deegaanka celcad falatin tobankii barqanimo ama afarta saac sidii nimbo u yaqaan ilaa sagaalkiiyo barkii inta udhaxaysa ay soo galeen sidaa wey maadaama ay yihiin ciidan careysan oo dhibaata ay ku dhacday ciidamadoodii kale soomaaliya ku sugnaa dadka gobolka iyo iyagu xiriir sidee ahaa ka dhexeeya
falatin waxaan rabaa inaan umada soomaaliyeed u sheego dadkanba milatariga kenya ee jooga gobolada tubooyinka iyo ummadda soomaaliyeed markii laga reebo ashkaas yar shaksiyaad u badan soomaalida waqooyi bari noodistan u dhalatay u badan markii laga reebo wax alaaqaad iyo xiriir ah oo ciidamada kenya iyo shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin inaba ha yaraatee ma jirto ciidamada kasoo gudbay xadka ee soo gaara ceelcadde tiradooda ma la sheegay
sharciga ciidamada kuma jirto sarkaal milatari aan ahayn ma doonayo marka inaan kaaga soo wado su-aashaas laakiin wixii ka dhacay carrada iyo dhibaatada ka jirta aga wanasan kartaa
marka ciidankaasi waxaa la sheegay in wadada loo galay khasaare intee la egaa inta hadda laga warhayo kasoo gaaray wadadii loo galay
waxaa weye way jirtaa iska horimaadyo kookooban oo aan ahayn dagaal aada u weyn qaraxyo ay sameeyeen nimankii argagixisada ahaa ayagu laftooda ummadda soomaaliyeedna dhibaatada ku hayay kana faa'iideystay siyaasada guracan oo xukuumadda aruuri meesha la yidhaha likoni gaadiid baa looga gubay alilo iyo gaadiid baa looga gubay laakiin dee tirsiga iyo waxaas iyo waa wax kale
waa maadsantaha waxaa jirta in ciidanka kenya ee hadda kusoo noqday ceelcadda ay dhibaatooyin badan iyo dagaal ay uga baxeen magaalada askar badanna looga laayay ciidanka weerarkaa sii geystay al-shabaabka ilaa iyo maanta oo ay kenyaanku soo galeen ceelcadde ma magaaladay haysteen xaggee bay joogeen ciidankii alqaacido ee soo weeraray magaalada dani ay lahaayeen markii ay gaareen awoodoodii waxay la aadeen meelihii ay ku naadan jireen maadaama meesha dagaal uu ka dhacay ceelcadde intaasi leeg dadkii rayidka ahaa ee ku dhaqnaa deegaanka ceelcadde xaalad sidee ahay ku sugan yihiin magaalada ma ka qaxeen mise waa joogaan
dadkii deganaa degmada ceelcadde iyo deegaamada hoos imaaba way barakaceen markay barakaceen waxay u barakaceen tuulooyinka dasariis likoley yaaqle daadley buraa eelguduud wegi luudaale aqoone dhammaan waxaa uga dabatagay diyaaradaha milatariga kenya intaan hadda ku xaqiijinayo afartii maalmood oo lasoo dhaafay todoba iyo toban qof oo rayigaa dhimatay in ka badan lix iyo toban qofna waa dhaawac bilaa daawo ah dadkii walaal wuxuu ugu dhintay duurka oon gaajo carar degmada alcabde waa laga dhaxay waa laga cararay wixii aan si aaya kaalayna waa burbureen